waxaan rabaa inaan caddeeyo halkan ka caddeeyo waxaa ka socda xarunta gobolka galguduud ma ahan wax waafaqsan qaanuunka iyo dastuurka dowlad goboleedka galmudug sidoo kale ma ahan wax waafaqsan dib heshiisiintii dowlad goboleedka galmudug iyo ay galeen dowladda federaalka iyo dadka reer cadaado wax waafaqsan mar haddayse waafaqsanayn dib heshiisiintii dowladda federaalka oo hogaaminaya madaxweynaha federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dadka reer cadaado iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug wixii ay isla gaareen dib heshiisiinta ayna sidoo kale waafaqsanayn dastuurka dowlad goboleedka galmudug galmudug in la baalmaray wax kasta oo sharciga galmudug baalmarsanna waxaan uga digaynaa dadka reer galmudug guud ahaan waxaan diyaar u nahay dib heshiisiinta walaalnimada iyo nidaamka in lagu dul saxo dastuurka galmudug in lagu dul saxo oo isaga ayaa dhigaya habka uu leeyahayna loogu dul saxo waxa uu dhigayo ama habka loogu dul saxayana waxaa ka mid ah in wax kasta oo la bedelaayo madaxweynuhu codsi uu la yimaad baarlamaanka ay soo marto qodobkii lagu daraayo iyo qodobkii maaragtaa wax laga dhimaayana halkaa laga dhammaystiro annagu marka waxaan leenahay diidi mayno walaaltinimada midnimada dib heshiinta ma diidayno waa in lama taabtaan uu yahay dastuurka galmudug madaxweynaha jamhuuradda federaalk sidaan sheegaba halkaanu yimid xaruntii baarlamaanka waxaa loo asteeyey magaalada cadaado reer galmudug si cad oo aan geed ku gambad lahayn ayaa looga baxay ballantaa oo madaxdii galmudug a iga baxday madaxweynihii ayaa iga baxay